Wasaaradda Waxbarashada, Barbaarinta iyo Sayniska Maamulka Somalilan ayaa magaalada Hargeysa ka daahfurtay kulan ku saabsan talo urursiga iyo dhammaystirka manhajka waxbarashada dugsiyada hoose dhexe ee Somalilan. Kulanka waxaa ka qaybgalay xubno ka socday Wasaaradda Waxbarashada Maamulka Somalilan, jaamacadaha, hay'adaha ka shaqeeya waxbarashada, iyo mas'uuliyiin kale. Agaasimaha Waaxda Manhajka Wasaaradda Waxbarashada Maamulka Somalilan, Maxamed Cabdi Cismaan, ayaa ka warramaya ujeedka kulankan ay u qabteen.
Warbixin yar oo kooban aan idinka siiyo ujeedada halkan maanta isugu yimid manhajka dugsiyada hoose dhexe waxaa la furay sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii iyadoo la sameeyey la tashi ballaaran oo la sameeyey dhammaan daneeyayaasha manhajka ay ka mid yihiin waxbarashada gaar ahaan macallimiinta ardayda waalidiinta iyo aqoonyahanka kale ee ku xeer dheer arrimaha waxbarashada ayaa wax looga sameeyey la tashi ballaaran dhammaan gobollada Soomaaliya tusaale ahaan oo kale gobollada bari waxaa la isugu geeyey gobolka togdheer gobollada galbeedna waxaa la isugu geeyey gobolka awdal hargeysana intii xukunta ayaa la isugu keenay kulankan waxaa ka soo baxay runtii laba arrimood oo waaweyn oo ah wixii macallimiinta iyo ardayda iyo waalidiinta iyo bahda waxbarashadu ay keeneen oo ah maxaa manhajka ka qaldan Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qaybgalay kulanka ayaa soo dhaweeyay dhammaystirka manhajkan.
maanta runtii halka waxaan u fadhinaa shaqo aada u culus oo taabanaysa mustaqbalka ee, qaranka mustaqbalka ubadka ee, iyo guud ahaan ee, qaabka aan rabno ama sida aan rabno inay u noq- inay noqdaan ama u soo baxaan ee, jiilalka aynu u diyaarinayno mustaqbalka Ee, manhajka markaan leenahay wuxuu xuduud u yahay waxbarashadeenna wuxuu xuduud u yahay mustaqbalka ee, dhallinyarteenna lagu tabcayo ee inta iskuulla joogta waxaa kale uu xuduud u yahay horumarka qaranka jiilka berrita halkaynu ka soo tallaalayna ee, hogaamiyaasha berritooda waxa weeyaan waa waa waxbarashada gaar ahaan ee, dugsiyada hoose dhexe marka runtii fursad bay noo tahay ee, dardaarankayaguna waxa weeyaan in xoogga manhajkeenu saarno
aniguna waxaan leeyahay runtii waxaan nasiib u yeelanay aniga iyo wasiirka wasaaradda iyo wasiiru dowlahaba inaan ka mid noqonno oo ilaahay nagu sugo nana soo gaarsiiyo dhammaystirka manhajkan talo urursiga iyo dhammaystirka manhajka waxbarashada dugsiyada hoose dhexe ee Somalilan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii ardayda maamulka Somalilan u heli lahaayeen manhaj dhammaystiran oo waxbarasho ah